halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oad nagala socotaan v o a somaly com waa maalin axada bisha oktoobar waa toban sanadka laba kun koob iyo labaatan saacadda afrikada bari waxa ay hadda tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan aad ku maqli doontaan hal abuurka iyo dhallinyarada qaxootiga ah
gabadhaan jeclaa goortii aan meher ku gow siiyey giddigii habeenkii waxaan garabka haystaaba googga iyo cigalle waxaan tala gorfeeyaaba waxaan gamaca diidoo wadnuhu giririgleeyaaba gorax soo guduudkii waxaan ku casho keenaaba waxay gacaaladayda iyana geeso carartaaba ilaanima midhi maaye qorigayga midhi kuma jiro gabaati baa layga rabaa yarad baa layga rabaa waxba ma hayo
ciyaarihii iyo heeso aan idinku talagalnay ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo dalka lubnaan ayaa xaaladiisa dhaqaale ay noqotay mid faraha ka sii baxaysa arrintan ayaa imaanaysa iyadoo ay gebi ahaanba hawada ka baxeen shirkadaha korontada ee dalkaasi kadib markii la waayey shidaalkii ay ku shaqayn lahaayeen sarkaal sare oo ka tirsan dowladda lubnaan ayaa wakaaladaha wararka waxa uu u sheegay in shidaal la-aantu ay keentay in shalay ay shaqayn waayaan dhammaanba warshadihii korontada iyadoo ay suurtagal tahay in dalka lubnaan uu koronto la-aan sii ahaado maalmaha soo socda dalka lubnaan ayaa siddeed iyo tobankii bilood ee lasoo dhaafay waxa uu la daalaadhacayey duruufo dhaqaale oo aad u saameeyey guud ahaanba nolosha dadweynaha ku nool dalkaasi maamulka taalibaan ee afghanistan ayaa sabtidii waxa uu ku booriyey maraykanka in uu fasaxo kaydka bankiga dhexe ee dalka afghanistan intii uu socday kulan ay la yeesheen wafdiga maraykanka ah ee ku sugan wadahadallada ka socda dalka qatar wadahadalkan maraykanka iyo daalibaan ayaa ah kii ugu horreeyey ee ka fool ka fool ah tan iyo markii daalibaan ay la wareegtay talada dalka kadib kabixitaankii maraykanka ee bishii agost ee sanadkan wasiirka arrimaha dibadda ee taalibaan amiir khan mutaqi oo hogaaminaya dhinacooda wadahadallada labada maalmood ah ee ka socda caasimadda dalka qatar ee dooxa ayaa sheegay in wafdiga maraykanka ee fadhigii furitaanka shirkan ay ballan qaadeen in ay sii wadi doonaan gargaarka bani'aadminimo ee dalkiisa ayna sidoo kale dadka reer afghanistan siin doonaan tallaalka coronavirus fariin muuqaal ah raallihada fariin maqal ah oo daalibaan ay la wadaagtay saxafiyiinta iyo mutaqi waxa uu ku sheegay in ay ka wada hadleen sida hadalka loo dhigay bilowga waa cusub oo u dhexeeya labada dhinac oo iska soo horjeeday muddadii labaatanka sano ahayd ee uu maraykanku haystay dalka afghanistan mar kale duhur wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan laanta af soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaanaysa ayaanaad dhegaysanaysaan haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa inoo haya oo soo jeedinaya cabdisalaan salas oo jooga dhadhaab xeryaha qaxootiga
koronto waxaana khiyaaray idilkiinba meelowba aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkiiba mar aad ka maqashaan warbaahinta v o a hiba iyo hal abuur toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan waraysi aan la yeelanay cabdulaahi aadan sheekh maxamed oo ah hal abuuro qaxooti ah oo maanse badan ka tiriyey nolosha iyo waayaha qaxootiga xeryahaba dhammaantood dhanka noloshu waa isku mid waxba laysma dhaamo looma dhoofi karo meel lama dhaafo xagar dheer dhallinyariyo waayeel jeelna ka bannaan bay dadku wada dhex jiifaan aqal dhibicda roobkiyo dheelka aad ka gelayso dhisan meesha kuma yaal barnaamijka wuxuu idinkaga imaanayaa xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaan idiin soo tebinaya anigoo ah saaxiibkeena cabdisalaan maxamed cabdisalaan salas balse dhegaystayaal barnaamijka ayaa sidaan ku bilaaban doonaa
magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdulaahi aadan sheekh maxamed waxaan ku magac dheerahay layguna garan og yahay abwaan jawbo
waayahay jawbe ugu horeyn waxaad noo sheegtaa halkaad ku dhalatay
anigu waxaan ku dhashay magaalada la yidhaahdo jijiga ee dowlad deegaanka soomaalida baan ku dhashay kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo afartii kadibna dagaalkii seven seven markuu bilaabnay waxaan ka mid ahaa dadkii uu soo huleelay xagga iyo gobolada waqooyi galbeed ee soomaaliya waa gartay jawbe goormaad dabcan inaad wax curin karto aad ogaatay bal noo sheeg
waxaan ogaaday markaan gaadhay toban iyo laba sano waxaa islamarkiiba maskaxda aan ka shaqaysiiyey inaan noqon karo anoo yar hala abuur ama aan wax samayn karo ama wax isku dayi karo waayahay ma xasuusataa waxyaabihii ugu horreeyey ee hal abuurnimo oo maskaxdaadii aad ka listay ee aad ummadda u soo bandhigtay haa wlodoo sheekaba sheekay kaantaaye jacaylkaygii ugu horreeyey anigoo saddex iyo toban jira baan gabadh jeclaabay markaasaa meeshu waa qaxooti koodhe halkeebaad ku jirtay xerada halka aheed waa qaxooti xero la yidhaahdo waxaanu ku jirnay xero la yidhaahdo bixin duule baanu ku jirnay waxay ku taallaa gobolka waqooyi galbeed berberaha laga xukumaa hadda waa dhulkan loo yaqaano somalilan waa aagii xabsiga mandheera maya mija caseeya la yidhahdaa aagga mija caseeya u dhowdahay bal jaceylkaagii iyo dabcan hal abuurkaagii waxyaabuu ku qotamay bal dib noo xasuusi
dib haddaan kuwa xasuusiyo waxa weeye nin waardiyaa layska qaban jiray gobolada waqooyi galbeedna jabhad la yidhaahdo esram baa haddana mar dambe ka dilaacday oo baxday adduun baa isku qarribmay waxbay soomaalidii kala yaacyaacday qurun iyo qabiil iyo waxbaa kala fogeeyey iyadoo marxaladdaa ku jirto jacaylnay qabtay markaasaa ereygii igu horreeyey wuxuu ahaa xataa qaxootiga markaa garaam kuma lihi anigu xerada
soo galooti baan ahay markaasaan doonaya reerkaygana meelkale qaxootigu markaasaan ku idhi anigoon giraariyi qornayn guurina aan haysan oo aan goob cidla a joogo baan guur qalqaalsaday midhsigaan anoon gadan bakriinin haashka guranaya oo aan goob cidla a joogo baan guur qalqaalsaday gabadhaan jeclaa goortii aan meher ku gow siiyey gidigii habeenkii waxaan garabka haystaaba googaaya ciga leh waxaan tala gorfeeyaaba waxaan gamac diidoo wadnuhu giririgleeyaaba qorax soo guduudkii waxaan ku casho keenaaba waxay gacaaladeeda iyana geeso carartaaba ilaanima midhi maaye qorigeyga midhi kuma jiro gabaati baa layga rabaa yarad baa layga rabaa waxba ma hayo qorax soo guduudkii waxaan ku casho keenaaba waxay gacaaladayda iyana geeso carartaaba ma guulaysta qaadigu wuxuu hadalka geeyaaba nima guhaan bay malaha ku noqotay ninkii isla markii wuxuu yidhi waaliyaa yar kii ninkiina hebel ahaaba gurigayga ku aroosoo caawo yaa oo markaasaa subxii waxa layga rabaa ma guulaystay qaadigu wuxuu hadalka geeyaaba sirtii aan guntaday waa waxay galab carowdaaba gabanada carruurtii markii dumarkii ay gaadhay ayaa guurtidii iyo duqay geedka loo baxay waa markii hadalhayntaadi badatay ay hadalhayntii badatay biyaa duqay geedka loo baxay gabaatiyo waxay doonayeen qorigii gaabnaa oo gabdhahta qori iyo gabaatiyo waxbaa laga bixiya waxbaa laga bixin jiray haa in la ii gollayay markaa waa garwaaqsaday gadaal baan u boodo duruba gaadhi baan helay gurigii safiya aadan baan gaadhi is leeyahay ka gudboo ilen waa horeba gooyahan xolay albaabadan garaacaanu ruuxna garanayna sida tuug la garanayo lacag dad gaadaya welibana golxiyo tuurla oo sii gurguuranaya aniguna gadiisoo kalean hoos u gaabsaday oo nin dhuumanaya noqoto
oo hoos u gaabsanaya oo sii gurguranaya baan hoos u gaabsaday goorfii dambeeda ayaan haddana suuqa gay idhay gay ereyga gay la yidhahda galbeed baa laga isticmaala horta niyo qoye haa galweliba sii galbeed waana orday wey gobolada awdal iyo ilaa iyo baa laga isticmaala gurigiisa fiyaadan baan gaad is leeyahay waa gabadhaana waa lahayn niyo halka intaasaa waaga dee hadda aan ka xasuusta ma dhoweed waa yahay xasuus baan ku geliyey jobe jecelkaas kuu qasbay inaad maankaagaba listo ma ku guulaysatay maya kuma guulaysan ilaahay iguma salosiinin haddana waxaan iguma salosiinin markaasi kadib dayaankii bulshada ee ku bartay nin qaawanoo jeceyl dabcan boobay oo gala aad noqotay maxaa xigay maxaa xigay waaniga waxaan ku leeyahay gobonada carruurtiiyo markii dumarkii ay gaadhay ee ayaa guurtidii iyo duqay geedka loo baxay gabba iyo waxay doonayaan qorgii gaabnaa yaa burcan galabtii soo golay anuu daalanoo go'ay adigoo waan baxsada ka soo baxsaday meeshii haye waan ka soo baxsaday haye waan soo baxsaday gabadhii xiriirkaa la xidhiy halkee markaa kasoo dhaqaaqday waan ka soo dhaqaaqay telefoon halow halow halow halkee tiraaraarig telefoon baa la iskala hadlaa Te- saldhigya telefoonka saldhigyada booliska waa gartay joobe wakhti adag eed ku soo barbaartay oo barakac iyo qaxootiyin noloshaada ah intaa marka noloshaasi adag maxaad ka qortay ama aad ka tiraahday inta aad jirtay horta niyow horta qaxootinimo aan ku qalin jabiyey sidaydaba Een, markaan halkaa ka imid ilaa iyo waa taqaanaa gobolada waqooyi bari hadda hadda puntland baa loo yaqaanaaye Een, halka hadba hawshii aan qabanayo waan ka tirinayey maansaan ka tirinayey waaya howlahii aad qabatay maxay ahaayeen xirfadii aan qabtay waxay ka mid ahay inaan kug noqdo een, inaan doobiilo noqdo een, inaan een, biibita ka shaqeeyo wax aada saameyn wey igu yeeshay gabayga doobiilaha waa adigoo nolodoon ah Haa.
waa yahay doobilaha balqac ka sii doobiila haddaan gac ka sii waxayd daruuraha dhex seexaan lahaa dayrta maanta ah dubay iyo dahraan baan lahaa doonyaha u raac dukaamada u hay baan lahaa duulka carabeed dalxiisnimo u aad baan lahaa dunida qaarkeed sawnigan wax daran oo xun iyo doobi weli jooga sawnigan dirayskii rag iyo diraca maydhaya dumarkaa waxaa lagu ogaa daayin abidkoode hadba wiil da'da yahay surwaal ima dul saareen mid kirish bayaba mid gaadhi garaasane kugu tuurayo kule bal ii hagaaji oo igu tuuraya waa yahay hadda wiildaada yahay surwaal ima dul saareenee deg deg igu maydh ima dhaheen lamana doodeene dulligii iyo dhibaatadanu waa dan iyo xaalkeede ii doori eebow adaan kaa dalbanayaaye oo darajo khayraada sii daayin baan tahay baan idhi war waa mar ay kula gashay noloshii adkeed iyo shaqooyinka hoose Haa.
waa yahay en kuug baad noqotay adoo weli raadinayo en la dagaalanka Nolosha kalaad.
halganka nolosha maxaad marka ka diyaarisay dhanka kuugnimada
Een, waxaan idhi markuu sheekhu daakiro ayaan hilibka dooraa dabadeed dabkaashaan shidaa taraq ku daaraa kaba daala hawshayda oo daacad baan ahay baradhada ninkaa diiraya ee aan daalin baan ahay ima deeqo joornaatigu diiba ii qoray ninkaas inuu nool yahin kala ma aqaana iba waa ninkaa u shaqanaysay waa ninkaan u shaqaynayay mudhaladii baan sii waday waa yahay coladaa la galay wadinkii fooda ka dhacday en halkee baad markaa u qaxday waxaan ku adkaystay bartaydii baan ku adkaystay qarankii markuu dumay qofka sitaaba meelaad qarankii dumay maxaad ka tiri maxaad ka diyaarisay maadaama ahayd ruux nololdoon ah haddana qarankiisii iyo rajadiisii waayey arrintaasi wax ma ka diyaarisay haa qaran dumay maase la yidhahdaan ka diyaari bal noo noo tiri bal qarankii markuu dumay qof kastaaba meel aad qabqablihii dagaalkee ka dambeeyey qaladka xaalku inuu qa- qadhaadhaan qalbigiisa kuma jirin qaynuun wax kala haga ku qancaan dadweynuhu distoor qoranba lama hayn nin kastaaba qasnadii iyo qoryo badan ha urursado ree qura caroortii qasax kalaba ha weeraro dhiiggii la yska wada qubay ha qulqulo sidii daad naftii qaaliga ahayd qiimo yeelan weydoo imisaa la qalay wiil marwadii uu qabay iyo laga qaatay maalkii ma qiyaasi karaynaa hadday soo qulqulaysaa iyadoo qaxootiya qaadhaanka reer yurub ummaddanoo qaxootiya ma qaboojin karaysaa qaadiru raxmaanow adaa noo qadaray sidan rajadaadu quus ma leh waannu quudaraynaa ilaahu soomaali dabaqa baan ku idhi niyo ducaad ku soo afmeertay waa uu dheeraaye haddee xasuus intaan hadda ka hayade waayahay dhegeystayaal waxaan dhexda ka jirnaa barnaamijkii hibahiya alabuur oo aad ka dhegeysaneysaan idaacadda v o e da waxaan barti ku lahaa banjobe jobe dhadhaab ayaa timid xaalkeedana uu aad u adkaa n dhadhaab markaa timid noloshan adag ee xeryaha maxaa maskaxdaada ka soo meexday oo aad ka qortay ama aad ka tirisay waxaan ka tiriyey nin nin maanse la yidhaahdo maanse maanse la yidhahdo waayihii dhadhaabeed afar sano iyo dheeraad waxa aan dhex joogaa qaxootiga dhadhaabeed gaar ahaana dhagaxley dhuuniga laquutana w f b iyo waxa dhiibo keer bay dadku igu dhahayaan xeryahaba dhammaantood dhanka noloshu waa isku mid waxba laysma dhaamoo looma dhoofi kara meel lama dhaafo xagar dheer dhallinyariyo waayeel jeeldha ka bannaan bay dadku wada dhex jiifaan aqal dhibicda roobkiyo dheelka aad ka gelayso dhisan meesha kuma yaal bulikeeti dhooqaa marka daadku dhinacyada kaga soo dhirbaaxana kugu soo dhacayaa hoy laga dhigtaayoon dhowr sanan ku noolahay abwaan horaa wuxuu dhahay dhul shisheeye dheef ma leh habeen dhexetin mooye soomaalidu dhib badanaa maxaa dhiisha ceebeed dhabarkeeda ku xidhxidhay sharafteedan dheeliday kama dhiidhiyaysee markaan aad u dhuuxeen dhadhasaday warkeedana dhalanteed rurmooddada hadbadhadiyo ceeriyaan dhaankeedu ku hungow dhabba ceelka loo maro dhaayaheedu ma arkaan sida awr dhunkaal qaba bay meelaha dhadhacaysaa dhiigiyo cabku ow sheekh dadka dhibuhu wow oday war ma haysid deegow walayna waxbaa dhacay halkaasaan
waayahay markay halkaas taagan tahay joobe xeryaha waxaa ka jiro dibudejin la siiyo dadka qaxootiga ah fursadahaasi adiga qayb miyadan ka ahayn midka fursadaha hele maya kama ahayn kama helin laakiin sidankiisa dee jacaylkayga inaa xabadaydu yareeda aan jeclayn waa ka heshay haye bal ha ka heshee mid kale dabadda jooga oo laygu intixaabay baaba yidhi baaba risbo waxbuu soo diray waxaan dee waa laysku dacwooday risbooster iyo maaqaan anigu afafka qalaanay waayahay afduub baa kugu dhacaysaan dareemaya bal yaan hor dhicina bal dhegeystayaasha la wadaag hayaano bulshada la wadaagay waxaan idhi intaan faakisyada wax dhegayso horta fanaan fanka waxaad maqlaysaa shimbir yahay dabayl yahay nabad yahow gorgor yahow galaydh yahow daruur yahay maxay yahow
fariimun baa loo dirayaayo weli wax faras cataw iyo baadidoon waaye wa cataw iyo baadidoon iyo hoog iyo ba iyo halaag weli waxaan u malaynayaa haddaanan qaldanayn wax faras dirsaday oo suugaanta faras ku bilaaba ma jiraan ma jiraan waa xasuustaade Ninkii ugu horreeyey.
bal qaca ka sii balhay haa waxaan idhi intaan faakisyada iyo fooneeyayaashiyo facebook qoraalkiiyo fariimaha gur- gudbinayiyo farsamada casrigu iman gaadiid la fuulo dadka meel fogeeyaba ad- adigaa u fiicnaa fardihii darwiishkiyo xiinfininlamoodiow faras iyo hoy gaadhsii farduus bay iga tegaysay gabadhaan filaayee faafi iyo lagdheeraba aan ka fiirsanayaa xalay fiidkii lala tegey yartu waa falaysuge bisha februari iyo eh, yaa Bi- bisha februari iyo abril baan filayaa inay fiilan aadee aadmiga fadqalaliyo fawda lagama waayee nacas laygu falay baa ila ficiltamayo ana faran mahayse halkaa marka- waa nin baahiyaadoo kala qabee haayaa qaba dawi lagac lacag badan yahe wad baahida dee muxuu ku qooqaa dee awrkuus xilligaasuu qooqaa waati allahu naxariisa bonlidilahay aadmiga fadqalaliyo fawdo lagama waaye nacas laygu falay baa ila ficiltamaaye yaa faras yahoy gaadhsii fadlan aad u dheeree dusha ii firaasho sida falaga ila duur kaalayoo filkeed dhaan caawa iyo ag fadhiisii hal niyo halkaasa maansida la yidhaahdo faras eh, waayahay abwaane inta badan n dadkiinana waxaa la abuuro waxaa la sheegaa in sheekooyinka qaar aad iska mala awaashaan idinkoo xaalka jiro taswiir markaa kaga sameynayo in sheekadan fardoos iyo faraska arrin jirta ma tahay
aa arrin jirta dhaba wey
waayahay joobe adaa kuwata weli waxaa jirtay curin yar oo idaacadda v o eeda oo aad ii sheegtay inaad aad u dhegeysto aad ka diyaarisay erayaad ku ammaanayso bal dhegeystayaasha dhawooda ha gaarto leo aad baan u jeclaa maansada in halkudheg laga dhigo laguna xayeysiiyo idaacadda waa qoran tahay inta xayeysiiska waxaan idhi v o a eedu wanaagsanaa codkeedu faseexsanaa tan iyo maalintii la furay intaan farsamiyo aqoon ka faa'iiday baa badnaa maxaa wariyaal fadhiya weliba firfircoonidiyo fariidnimo ee babaray markaa v o edu wanaagsanaa dee intaasaad v oda iga sii gaadhsiinaysaa waxaad leehay waan soo wada waa horta waa wehelkayga koowaad wey saan horena kugu sheegay allaa igu og wehelkayga koowaad wey lixda iyo barhka subaxnimo sida bunka uu dadka u qabto maaragtay iyo kafeegu bay ii qabataa ugu dambayntii maxay tahay fariinta aad u jeedin laheyd bulshada soomaaliyeed ee caalamka ka dhegeysanaysa bulshada soomaaliyeed ee caalamka iga dhegaysanaysa ee adduunka ku filiqsan waxaanu gudbinayaa viyodaanoo sii marinaya soomaaliyay soddon sano kobtaad ku kuftaad haddana weli kududaa kadabkeed gooyey adigoo adigoo kubkiiyo kalxamaha ka jaban waa dhaanta marka soomaalida waxaan leeyahay shanta qaaradood meel ay iga dhegaysanayaan soomaaliyey dagaal waa soo maray sidaas daraaddeed waxaa loo baahanya soomaaliyey midnimo soomaaliyey midooba waar ilaahayna ka baqa oo isku tashada guud ahaan dhegeystayaal halkaas ayaan ku soo efmeerayaa barnaamijka hibada yaal abuurka barnaamijka waxaad ii soo tabinayay anigoo ah saaxiibkiin cabdisalaan axmed cabdisalaan salas waxaa marti ku ahaa cabdulaahi jawbe oo ah hal abuure qaxooti ah dhegeystayaal intaan barnaamijkan barnaamij waxay ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay cabdisalaan salas oo barnaamijka hibada iyo hal abuurka kusoo diyaariyey xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga e v o ay si toos idinkaga imaanaysa magaalada washington haatanna wararkii u dambeeyey dhinaca ciyaaraha waxaa inoo haya cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada wararkeenii cayaaraha aan ku bilowna tartanka kubadda cagta ay wef nations league ayaa lagu wadaa in caawa lasoo gebagabeeyo kaas oo ciyaartiisa kama dambaysta isugu soo hareen xulalka sbein iyo faransa tartankan ayaa soo socday ilaa iyo sannadkii hore xulka sbein oo ciyaartii fiinalka xilli horeba iska xaadiriyey ayaa ka soo adkaaday xulka itali oo lagu xusuusto in labadooda isku arkeen koobkii qaramada yurub ee balse la qabtay ka taas oo xilligaasi dhegta dhiigga loo daray xulka sbein itaaliyana ay ku guulaysatay koobkii ay ka qaybgalayeen xulalka qaramada yurub xulka sbein ayaana samafiinaalka koobka uefa nations league jawaab adag kaga bixisay islamarkaana ka aargudatay xulka azuri oo ka soo reebay koobkii qaramada yurub sbein ayaa hadda waxa ay fiinaalka la taagan tahay xulka faransa oo isagana ka soo adkaaday xulka beljamka ciyaartii samafiinaalka ee isaga hor yimaadeen labada xul ee sbein iyo faransa ayaana caawa ciyaari doona xilli dambe oo wakhtiga geeska afrika ah ciyaarta saddexaad ee koobka uefa nations leaguena caawa waxa ay dhex maraysaa xulalka beljamka iyo itali oo iyaga lagu soo reebay wareegga samafiinaalka dhinaca kale kulamo ka tirsan isreebreebka koobka qaramada yurub ayaa xalay la ciyaaray xulka scotland ayaa saddex iyo laba uga badiyey xulka israa'iil for island waxaa labiyo eber uga badiyey xulka austeria moldova iyo denmark oo wada ciyaarena afari eber xulka denmark ayaa ku badiyey xulka ingiriiskana waxa ay shan iyo eber ku xaaqeen xulka andora hungari iyo albeniya oo wada ciyaareena gool iyo waxba albeniya ayaa ku badisay halka poland ay shan gool iyo waxba uga badiyeen xulka san marino dhinaca afrikana isreebreebka ayaa la ciyaaray xulka ethoobiya oo gurigeeda jooga waxaa saddex iyo hal ku garaacay xulka south africa ghana waxa ay saddex iyo hal uga badisay xulka zimbabwe togo iyo congo oo wada ciyaaray hal iyo hal ay ku kala baxeen senegaalna waxa ay afar gool iyo gool uga badiyeen xulka namibiya geni iyo suudaan oo wada ciyaareen laba iyo laba ay ku kala baxeen geni bisow iyo marokana marocco ayaa saddex iyo eber ku badisay wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
aad ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed mursal samakaab oo nala socodsiinaya wararkii u dambeeyey dhinaca ciyaaraha haatanna waxaad nala dhegaysataan codka fanaanka da'da yar ee dayax dal nuurshe raalli ahaada fanaaniintii daada yareed ayaa isaga kay dhexyaacday waa tahay waa fanaanka khadar kiyow ayaa yidhi aniga ee ka soo horeeya fanaanka dayax danuurshe waa tahay fanaanka khadarkiya oo codkiisa ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhinaca farsamada waxaa inoo joogay maxamed cabdi xasan sandheere idaacaddana waxaad inla socodsiinaysaa anigoo ahaa cashi ibraahim aadan intaan mar kale hawada ku soo noqonayno waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo